kadib weerarada culus ee al-shabaab ay ku qaaday xarumaha waxbarashada ee gobolka waqooyi bari ee kenya ayaa waxaa dhinaca kaleeto socda ololayaal loogu magac daray soo celinta waxbarashada oo la doonayo in dib loogu furo jaamacadda gaarisa ee weerarkii al-shabaab ay ku qaaday bishii abril ee sanadkan ay ku dhinteen boqol iyo afartan iyo toddoba qof wariyahena maxamed faarax shira ayaa warbixinta nooga soo diray gaarisa ololo ballaaran ayaa waxa uu ka socday jaamacadda gaarisa university labadii isbuuc ee lasoo dhaafay kaasoo loogu magac daray soo celinta waxbarashada gobolkan taasi oo ay marti gelinaysay ismaamul goboleedka gaarisa county gubernatoore ku-xigeenka gaarisa county mudane doctor cabdulaahi xuseen ayaa shaaca waxa uu ka qaaday in soomaalida gobolkani ay ka go-on tahay sugidda ammaanka gobolkooda sidoo kalena dowladda dhexe laga baahan yahay in jaamacadda gaarisa university dib loo furo haddii kalena ay dhici karto in waxbarashada gobolkan oo iminka sii ligliganayso ay dariishada ka baxdo afartan iyo toddoba county ayaa laga imaaday mataqaanaa waxaa hay-ada oo gobolkan ka mid a iyo hay-ada kale oo ka imaadeen dhanka kale ee muxuu ahaayey waddanka kiisa kale ayaa arrintanna soo qaban qaabiyeen waana shukr waxaan leenahay shukran waa mahadsan yihiin arrintaas iyadoo soo shacbixin hayso ama soo saari hayso in mataqaanaa ay sidii jaamacaddii oo lagu hergelin lahaa jaamacaddan waa hasha jaamacad wakti badan inta xorriyad ay qaateen kenya north eastern jaamacad kama jirin oo la soo saaray waay sanadkii la bilaabay haddana waxaana ka dhacay waxaana leenahay haddaan nahay madaxda gobolka countiga gaarisa khaasatan arrintan ayada arrin mataqaana gacan in la siiya aan rabno weeyaan dadka countiga joogo iyo dadka dhan meesha joogaan oo reer north eastern ololahani oo ay qayb ka ahaayeen qaybo badan oo ka tirsan xoolo dhaqatada deegaanada kala duwan ee dalkani kenya ay ka degan yihiin ayaa waxa uu tusinayaa midnaanta dadka ku dhaqan dalkani kenya taasoo keentay in in ka badan shan boqol oo mudanayaal iyo weliba isugu jira dad rayid ah iyo weliba dad magac kuleh dalkani kenya labadii isbuucee lasoo dhaafay ay dhex deganaayeen guryihii lagu laayay in ka badan boqol iyo afartan toddoba qof oo muwaadiniin kenyaan aha oo dhiganaysay jaamacadda gaarisa university saharo koreera oo ah mudane laga soo magacaabay deegaanka lekibia oo ah deegaanada inta badan xoolodhaqatada dalkani kenya ay ku nool yihiin oo qayb ka ahayd ololaha soo celinta waxbarashada gobolkan ayaa sheegtay in ay dadka gobolkani la wadaagayaan xanuunka baane dhanka waxbarasho la-aanta kasoo food saaray garisa kuna wafugaji na ni nchi ya wafugaji na mimi ni mfugaji
garissa waa dal oo dadka reer guuraaga ay degan yihiin aniguna waxaan ahay qof ka soo jeeda deegaanka reer guuraaga ee dalkani kenya sababta ugu weyn een halkan u imid ee halkan aan u bareeyo isbuucyadanna waxaa weeye waxaan aaminsanahay cilmiga inuu yahay horumar cilmigana loo baahan yahay in laga wada shaqeeyo waxaynu ka baryaynaa dowladanyada dhexe in ay ka shaqayso sida ugu dhaqsiiyaha badan ay ku furi lahayd jaamacadda gaarisa university
na mimi nasema hivi kama mama, kufunga chuo kikuu cha Garissa ni kama kuambia wanawake wa Kenya tusisae tena. Inawezekana?
anigoo u hadlayo dumarka dalkani Kenya waxay la mid tahay xiritaanka jaamacadda Garissa University iyadoo la dhahay haweenka dalkani Kenya ma dhalayaan ma dhici kartaa sidaasi tacliintu waa wax ka imaanaya uurka ubadkeenna aynu dhalnay waan in aynu ka shaqaynaa si walba oo loo furi karo jaamacadda Garissa University we want to stand with the people of Garissa and we want to tell the government there is enough peace
maxamed mukhtaar shiidi oo ah mudane laga soo doorta deegaanka legdera ayaa waxa uu bidhaaminayaa in ciidamada dowladda dalkani kenya loo yaqaana k d f ta ee ku sugan dalka soomaaliya ay dib oga soo baxaan dalka soomaaliya haddaysan waxba ka qaban karin sugidda ammaanka if you can control a small place like Jubaland that means the Kenyan military forces are not up to their work and up to their task haddaysan xataa kontrooli karin deegaan yar oo sida Jubaland oo kala ma umaleynaysaa in Kenya ay kontrooli karaan waa inay ka soo baxaan haddaysan waxba ka qaban karin sugidda ammaanka wasiirka tacliinta dalkani Kenya ayaa horaan waxa uu shaaca ka qaaday in gobolka waqooyiga bari dalka Kenya aysan intixaamaadka qaran dabayaaqada sanadkani u fariisan doonin taasoo uu ku sheegay in ilaa iyo iminka ay jiraan cabsi dhanka amni darrida oo ka jirta deegaanadaasi maxamed faarax shire v o a garisa